shirkii aan maanta igaad urur goboleedka igaad aan yeelannay shirkaasi waxa u bilowday saakay saddexdii saaca baara saddexdii saacoo kale saacaddan haddaan idinla hadlaayo oo kow toban saac iyo rubi ayuu noo soo gebagaboobay waxyaabo badan ayaan ka hadalnay igaad waxay noo sheegeen inay rabaan shabeellada dhexe iyo in laysku dara hiiraan waxaad og tihiin reer hiiraan oo ogaasyadoodii ay yihiin intaan meesha joogta in kaloo ka maqan laakiin intii joogta intaan yihiin inay muddo badanba ka soo hor jeedeen in yacni mataqaannaa hiiraan iyo shabeellada dhexe arrintaas wax badanaan ka sheegnay hiiraan laba gobol in nalooga dhigaan wax badan codsannay waxaa kaloon sheegaynay maxaa yeelay hiiraan gobolladii hore ayuu ka mid yahay waxba igaad kama soo qaadin arrintan noocaasa waxaan ka qaban karna male ayay yidhaahdeen waa caddeeyeen waxaan markaa dood badan kadib aan isku raacnay in annaga aan dib u tashanno shacabkeenna aan la tashanno akhyaarta iyo nabadoonnada iyo waxgaradka hooyooyinka intay talada ka go'do maxaa yeelay reer hiiraan dal iyo dibad ayay ku nool yihiin taladaas kadib markii ay noo soo dhammaatana sidanoo kale ayaan miidiya uga sheegi doonnaa weliba waxay nagu yidhaahdeen caalamka u sheega waa sidaan isla garannay caalamkaan u sheegi doonnaa waxaa kaloon caddaynaynaa inaan nabadda ka soo hor jeedin mar weliba